bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan ciid wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada warka habeenay dalsan qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah boqortooyada sacuudi carabiya oo ku dhawaaqday in maalinta beri ah ay tahay maalinta koowaad ee ciidulfidriga qaar ka mida madaxda ugu sarraysa dalka oo hambalyo ku aadan munaasabadda ciidulfidriga u diray shacabka soomaaliyeed guud ahaanba madaxweynaha soomaaliya oo booqday ciidamada lagu soo tababaray dalka eritereya iyo khilaaf xooggan oo ka jira khamiisyo ragga ay soo iibsadeen balse dumar ay soo xirteen raggana ay ugu talagaleen inay ku ciidaan waa warbixin aan warkidinkugu soo gudbin doonno wararkii igu dambeeyey dad fara badan oo ku hoobtay isbuurasho ka dhacday iskuul iyo xoogaga r s f oo soo riday diyaarad ay leeyihiin milatariga suudaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa habeennimo khamiisa taarikhdan ay ku beegan tahay labaatanka bisha abriil sanada laba kun iyo saddex iyo labaatan intii aad maqasheen qodobadii ugu doroonaa warkayga habeen ay ahayn markana kusoo dhawaada warkii oo intaasi ka faahfaahsan dowladda dalka sacuudiga ayaa waxa ay ku dhawaaqday in maalinta beri ah ay tahay maalinta koowaad ee ciidulfidriga lana arkay bisha shawaal dowladda dalka sacuudiga gaar ahaan guddiga qaabilsan dhankaas iyo raadinta bisha ayaa ugu dambeyntii waxa ay shaaciyeen in maalinta beri ah ay tahay maalinta koowaad ee ciidul fidriga waxayna sheegeen in ummadda muslimiinta ee dunida joogta in maalinta beri ay u diyaargaroobayaan inay u ciidaan maalinta koowaad ee ciidulfidriga ugu dambeyn bisha ayay arkeen muslimiinta dunida jooga ayaana isku diyaarinaya dabaaldega maalinta koowaad ee ciidda maalinta beri ah qaar ka mid a madaxda ugu sareysa dalka ayaa shacabka soomaaliyeed hambalyo ku aadan munaasabadda ciidul fidriga u diray shacabka soomaaliyeed madaxdaasi waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre iyo mas-uuliyiin kale oo dhowr ah iyo xildhibaano iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedada dalka ka jira ayaa iyaguna hambalyada munaasabadda ciidul fidriga la wadaagay ummadda soomaaliyeed waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor cali guudlaabe xuseen madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo madax kale oo dhowr ah guud ahaanba markii loo eego markan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu booqday ciidamada lagu soo tababaray dalka eritereya xasan sheekh maxamuud ayaa ciidamadaasi maanta u tegay waxa uuna ku dhiirigeliyey dadaalka iyo sidoo kale horumarka ay wadaan isaguona sheegay in loo baahan yahay inay soo afjaraan dagaalamayaasha al-shabaab xasan sheekh oo hadlayna waxauu yidhi
kuwa meelaha ka tuctucle oo hadda qaarkood oo taliyaha uu magac dhabayo kaba ku dukaday iyo shaydaan iyo jin iyo muxua gardheere iyo hebelow la yiraahdo shayaadiin allah iyo rasuul ka furatay oo dhiigga muslimiinta abriyada ah xalaalaystay waaye wax ay mudan yihiin ma laha waa shayaadiin waa nijaas dhiigga muslimiinta abriyada ah hooyo caruur curyaan maxaanku yidhaahdaa askari aanu u kala socnayn oo soomaali ma yahay dil dhahaayo waaye sharaf ay leeyihiin ma leh waa beentood keniyayna soo qaldeen nama sii qaldi karaan meelaha ka tuctuclayaano facebookyada iyo internet ay soo dhigaan waa maalmaa u dhimaan waa beentood cararaka dee yihiin oo farontiga ha yimaadeen wiilasha yaryarkaa inta maren habaabiyaan waa kuwa soo diraya nin madax oo shabaab ahoo la yaqaano isqarxiye ma garanaysaan nin madax oo shabaab ahoo la yaqaano oo forontiga hore dagaalka usoo istaagay ma garanaysaan toban iyo laba god inta jadda dhexdeeda ka qoto oo gadaal u galo ayuu wiilasheedaha socda adika orda baxa orda socda fulay fulay ka weyn aanu jirin waay dhuumaalaysanaya dhuumaalaysanaya gaadmaya oo gaabtiin wax ku dilaya oo aan karin karti iyo qalbi iyo niyad aanan u hayn inuu soo baxo bannaanka soo istaago oo markii loo taga sii carara oo godkii uu ka cararay oo qashinkiisii godkii uu ka cararay oo qashinkiisi ku jiro maalin walba loogu tago halkii nin inuu boqol wiil isku wareejiyo ilaaliya yiraa inta weliba qaraxyo ku xiro uu yiraa haddii nala soo dardarana isqarxiya isagana uu gadaal ka maro waa rakiis rakiis waay dadnimo dadnimo iyo damiir iyo diin mid ay leeyihiin ma lah bahallo in layska qabto mudan waay laakiin weli waa nool yihiin towbadu waa furan tahay towbadu waa furan tahay ilaahay ayaa ninkii dembi ka gala cafiyey ummadduna way cafi kartaa hadday ka hadday ka baxaan laakiin shalay siday ahaayeen maanta ma aha ayaga lafsadooda waxaan leenahay caqliyeesha shalay sidaad ahaydeen maanta ma ahidiin berrina ma sii ahaan doontaan hahe berrina ma sii ahaan doontaan biyuhu waa idinka gureen kalluun biyihii ka gureen nololi uma taallo kalluun biyihii ka guray waaye madaxda shabaab wiilasha shabaabna waxaan leeyahay dhallinyaroy sida xaabaday dabka idinku gurayaan kuwaas naxariis idiinma hayaan wax idima baraan cilmi diineed iyo mid duunye mid aakhira midna idima baraan waxay idin baraan waa dad dhiiggiisa hala daadiyo waxaan ahayn nin kastoo dhallinyaraah oo shabaab ku jiro bal fikir intaad shabaab ku jirta cilmi maxaad baratay mid adduunye iyo mid aakhiraba oo aan ka ahayn farsamada dadka lagu dilo lagu qarxiyo iyo sida maxaanku yidhahdaa dhiiggooda loo banaysto waxaan ahayn inay kuu sheegeen miyaa jira
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa markan baraha bulshada muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka jiray hadalheyn fara badan oo ku aadan khamiisyo ragga ay iibsadeen ama ragga soomaaliyeed khamiisyadaas oo ah kuwo lagu soo farsameeyey wadanka morocco waxaana khamiisyadaas markii dambe la arkay iyaga oo dumar ay xiran yihiin hadalheyn fara badan iyo isqabqabsi badan ayaana ka dhashay ragga qaar oo khamiisyadaasi gatayna dib ayay usoo celiyeen halka kuwii ku talo jiray inay gataanna iyaguna aanan gadan maadaama dumar ay xirteen khamiisyadaasi warbixintan gaarka ah waxaan ku eegeynaa khamiisyada ay ragga soomaaliyeed iyagu hadda iska diideen inay qaataan iyo sidoo kale dumarka soomaaliyeed iyaguna ay qaarkood xirtaan khamiiskaas warbixintan gaarka ah waxaa diyaarisay waryahayaga maryanadane kaas waxaa guriga lagu jooga waay marka inta waxaa ad labisaa laga dhigtaa makaste laakiin khamiiska hadda marokaanka khamiis soomaali ma aha galbeedka afrika iyo waqooyiga afrika dharaa laga qaataa khamiiso oo ragga iyo dumarka ay wada qaataan waxaa maalmihii u dambeeyey baraha bulshada ku soo badanayey dumarka isticmaala baraha bulshada gaar ahaan aaladda tigtogga oo markaasi soo xiranaya khamiisyada loogu talagalay ragga khaasatan kuwa hadda u dambeeyey oo iidaani lagu ciidayey oo markaasi dadka u yaqaanaan marookaanka islamarkaana dadka reer marooko rag iyo dumarba ay isticmaalaan halkan oo ah suuqa xamarweyne waxaa ka socdaa gadashada dharka ciidda oo ay maalmo qura naga harsan yihiin marka la eego dhanka ragga waxaa aada uga muuqda carwooyinka suuqa khamiisyada marookiyaanka oo ah kuwa dhaliyay muran badan kadib markii la arkay dumar isugu jira ajaanib iyo soomaali oo gashan dhallinyarada qaar ayaa ii sheegay in markii hore ay gateen khamiiskan balse markay arkeen dumar qaba ay iska soo celiyeen isla markaana ay sheegeen in dumarku ay kusoo xadgudbayaan dharka ragga khamiiskii markaa maslaxaa ku arkay khamiiskii xaamaaga mataqan soo qaado mataqan ciidda kulbisaa maagayay maxaa dhaa khamiiska ma qaado kari ba aniga meelna gisa maayo khamiiska maslaxa soo qaadatay ana gada maayay khamiiskiina heestaa dhahay ma fahantiin markaa saxaabta niyo khamiiskaas laska ilaaliyo khamiis inaagana waa hormartay lasku soo qaadan walaa dhar dumar talagal ma tahay ana macaan dharka haddee cabaayad dhulka eliya soo gasha lahay aan cabaayad maa gastay waa ilo khamiis kusanaya marka qalad maano taas maku iida waa soo celiya bani ninkaa kasoo gada soo celiya khamiiska adiga heesaa dhahay ma fahanti marka waalaa khamiiska waa soo celiye ninkas kalaa qabsan dhahay khamiiskan muu baahani ma fahanti qaab khamiis kalaa soo gatay marka dumarka waxaan u diraa wixii anuka aan leyna faraha noogu qaadaan ma fahantiin anuka anuka xulka maa gasanoonaa
ganacsatada qaar ayaa dalsa t v u sheegay in khamiiskan uu yahay mid u gaara dumarka gabdhaha cambuur khaasay leeyihin wax khaas inay gashtaan ma ahas inay ragga isku ekaysiinayaan waa arkata toobayaashan oo hadda la wadmada magaciisa tuunis maalaa marooka laga keena haa marookiyaanka kaas waxaa guriga lagu jooga waay marka inta wax baad labisaa laga dhigtaa makaste teeda kale waxa waaye raggan waxa waaye inay wacyigeliyaan gabdhahooda naagahooda inay u sheegaan wiilashooda wiil dharow leeyahay gabadhan dharay leedahay gabadha khaas caan oo inay xijaaban tahay horta markii la dhahayo khamiiska iyo raggii dumar marka loo kala saarayo waa ka mamnuuca inay dumarka xirtaan khamiis rageed Eh, markii la dhaha handala marokaankana way jiraan waxa dumarka ay xirtaan dhar- dhar dumar way jiraan laakiin sidii runtaa khamiiska waa khamiis rageed waa marokaan waa khamiis rageed markii la dhahayo eh, dumar ha xirtay iyo social media waxa la isku wadana waa waxay dumarkay maaragtay maadaalo ay ka dhiganaan maahane maaha wax saxa oo ay dumar ay leeyihiin maaha Eh, khamiiska waa khamiis rageed waxawaaye waa khamiis bigiis caahay oo dumar xiranaya maaha khamiiskan khamiis loogu tagal rag waaye waxawaaye kolley waa khamiiskan khamiis waxawaaye waa sh- bigiis caahay aad u wanaagsan waaye dumarka looguma talagalan dumar dhar loogu talagal waa jiraan oo morokaan ah laakiin khamiiskan maaha waxawaaye khamiisya dadka loo xumeen waxawaaye dad badan oo soo gataa arkaayo oo turiyaayo waxaa is wax ka jira maaha khamiiskan waxawaaye khamiisya oo rag loogu talagalo waaye bismillah kolleyba een- een, sida anaa aaminsanahay een, khamiis markii la yidhahdo luqada carabiya ama dhaqan ahaan soomaalida khamiiska raggaa iska leh laakiin khamiiska hadda marookaanka khamiis soomaali ma aha galbeedka afrika iyo waqooyiga afrika dharaa laga qaataa khamiiso oo ragga iyo dumarka ay wada qaataan marka maadaama maqrib laga keenay ama waqooyiga afrika marka een, maadaama maqrib laga keenay curfi ahaan waxaa loo fiiraa dadka wa- waqooyiga afrika ama galbeedka afrika dhaqan ahaantooda khamiisyada isla qaataan laakiin soomaalida haddaan khamiista islama qaadan khamiiska waxaa gooni u yahay ragga dumarkuna ma qaataan laakiin haddii loo fiiriyo dhaqan galbeedka afrika iyo waqooyiga afrika inta badan ragga iyo dumarka wada qaataan maryaladana xuseen warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
halka warkaasi aad kala socotaan waraadii hadalsan muqdisho markana akhbaaraadka dibadda xooga r s f ayaa waxay soo rideen diyaarad ay leeyihiin militariga dalkaasi suudaan markii loo eego waxaana ay hadda ku soo rideen diyaaraddaasi khilaaf xoogan ayaa gudaha dalka suudaan weli ka jira warkii habeen aad dalsan kala socoteenna waa naga inta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel